Munaasabad lagu dhiirigelinayay isla markaana shahaadooyinka dugsiga dhexe lagu guddoonsiinayay ardayda fasalka sideedaad ee iskuulka Jubba sanad dugsiyeedka labada kun iyo saddex labaatan labada kun iyo afar labaatanka ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka Jubba waalidiin mas'uuliyiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Jubba ayaa sharaxay ujeedka xafladda iyo waxa ay salka ku hayso
dugsiga dhexe una qalin bedelatay dugsiga sare ee iskuulka jubba xafladdaas oo iyaga aan ku guddoonsiin doono shahaadadii dugsiga dhexe farxaddana aan la qaybsan doono xafladdan waa xaflad rayray shahaado qaybin farxad la qaybsasho ardadeenada qalin bedelatay waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala inay horay waxbarashadii usii wadaan oo ay hadda ku jiraanba secondaryga galaaskiisi koowaad kana niib keenaan waxbarashadaas ay ku jiraan juhdiga uu waalidku bixinayo dadaalka ay macalimiintu bixinayaan dadaalka maamulku bixinayo inay magaranaysaa ay ku kabaan iyaga dadaalkoodii oo maadooyinku way kala badan yihiin sideed maadaa lagu soo qaadanhayay dugsigii hoose dhexe haddana labiiyo toban maado ayaa lagu qaadanhayaa dugsigii sare luqaddu way ka bedelan tahay luqadihii hore inta badan maadooyinku afaf qalaad bay ku baxayaan luqadaha inay bartaan sugaan cilmiga ay kasbadaan yaan ma garanaysaa kula dardaarmahayaa ardada sharafta badan dhanka kale qaar ka mid ah martidii munaasabadda kasoo qayb gashay ayaa siyaabo kala duwan madasha uga hadlay aan saddexdaaba ka fiirinayo inaad sii dadaashaan una kaalmaysataan tawada alle subxaana wa tacaala mar labaad aad u kaalmaysataan inaad waalidkiin iyo macalimiintiina kusoo dadaalay aad baanka u noqotaan ixtiraamtaan waxay haddaan tacliinta ku laabto tacliinta waa kaga badan tahay waa laga soo hadlay waa lasoo dhaweeyey ardada iyo xubnihii kacayba way ku jireen waxaa mar labaad salaanta ka iloobay waalidiinta inala joogta iyagana insha allah waa salaamayaa marka arrinka koowaad oo ictimaadka la saaray oo ardada iiga muuqata oo ay luqadii si fiican ma aragtay ugu hadlayaan waxaan ka turjumi karnaa maadooyinkaasi ku baxaya luqadda ingiriiska inay si fiican u fahmi doonaan marka arrinkaasi horta arrin waxa weeye aniga wax badan iga bedelay istaagayga hor istaagiina aan halkan imidna aad bay ma aragtahay sharaf iyo qiimo badan iigu tahay waxaan ku soo celinayaa oo aan horey uga tegay in badan waxaan salaamayaa maamulka iskuulka jubba oo arrinkan ka shaqeeyey muddo dheerna in ma aragtaay uu soo waday ay suuragal tahay wanaaggan iyo miro dhalintan inuu ma aragtaay dadka hortooda ay markhaati uga noqdaan waa iskuul kaalimaha koowaad ka gala imtixaanaadka qaranka iyo midka stateka tobanka ugu sarreeya ten top waxaa la yidhaahdo yuu galaa sanad walba sida qaalibka ah tobanka ardaya ugu horreysa